agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed yaasiin ayaa magaalada baydhabo ka furay tababar ku saabsan wada shaqeynta booliska iyo bulshada tababarkan oo loo kala qaaday laba wejiye ayaa wejigiisa koowaad loogu talagalay guddoomiyaasha xaafadaha ciidanka booliska saldhigga iyo ciidanka booliska gaarka ah ee degmada baraawe kusimaha taliyaha saldhigga booliska ee degmada baraawe cismaan maxamed xasan xerow ayaa ka warbixiyey ujeedka tababarka bulshada booliska marka la leeyahay horta wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed seminaarkan ay soo qaban qaabayse ay qabanayso oo u n d b na garab ay nagu siisay in seminaarka maanta ka hirgala ee degmada baraawe caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed aadaan usoo dhawaynaynaa seminaarkaasaan u fadhinaa inaan seminaarkaas aqoon kororsigaas aan qaadano muddada uu socon doonaba aqoon kororsigaasna waxaa muhiim u ah booliiska iyo bulshada dhammaantooda muhiimu u yahay waxaa meeshan hadda fadhiya bulshadii booliiskiia wada fadhiyaanoo ka mid ah gudoomi waaxeedyada ka mid ah waax kasta booliiska inay ku yeelan karto rug ama rog ciidan ama saldhig ciidan ama saldhig yara sidaa u taqaaniinba inay yeelan karto waaxyadii ama saldhigii waxay wada shaqaynayaan rabood ay issiinayaan oo isoo gudbinayan sida horeba u shaqaynaysiin degmada baraawe degmada baraawe seminaarka maanta noo furmay aadaan u soo dhawaynaynaa idinkana waxaa noqonaysiin dadkii ka faa'iidaystay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed yaasiin ayaa ka waramay muhiimadda uu u leeyahay booliska iyo bulshada tababarkan wasaaradda amniga dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyadoo kaashanayso u n d b mar walba waxaa ka go-an si laisugu soo dhoweyn lahaa bulshada iyo booliiska iyo maamulka guud ahaan kulanka maanta aan u joogno wuxuu diiradda saarayaa just qaabkii loo sameyn lahaa boolishan bulsho sa ka warqabtaan amniga waa mas-uuliyad wadareed oo qof walba muwaadineh waajib ku tahay inuu qaybtiisa ka qaato marka boolisheynta bulshada faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah in la dhiso kalsoonida ka dhexaysa bulshada iyo booliiska in la hagaajiyo habka iyo dhaqanka iyo hufnaanta shaqada hadday ahaleed dhinaca booliiska tababarkan ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaalada lagu xoojinayo wada shaqaynta booliska iyo bulshada si loo xaqiijiyo amni waara iyo kalsooni labada dhinac ah